takhsiiska ta'siisku waa macno hor leh ood meesha keenaysid weeyaan macno hor leood meeshan keenaysid tawkiidkuna waa macnihii sii yaalay oo sii adkaynaysid uun mar kastay haddaba kuu sinmaan ta'siis iyo tawkiid keed qaadanaysaabay kula tahay sow ta'siis maaha haddaba lam yaqum kullu insaanin maxaynu macnihiisii ka dhignay lam yaqum kullu insaanin macnaha maxaan macnihii ka dhigay dadkao dhani ma taagna sow maaha dadkao dhani ma taagna sow maanan odhanin lam yaqum kullu insaanin dadku ma wada taagne bar taagan iyo baran taagnin waa laga heli karaa inay wada fadhiyaanna way dhici kartaa bal hadda kulligaa meesha ka saar muxuu noqonayaa lam yaqum lam yaqum insaanun sow maaha nakiratun fii siyaaqi nafyi tacummu sow maaha lam yaqum insaanun kolkaynu nidhaa waa ruux ma taagna sow maaha dadkii ruux kama taagna sow maaha haddaba markaynu kulli gelinno ee lam yaqum kullu insaanin nidhaahno haddaynu macnihii horun ku dayno aynu nidhaahno dadkii ruux kama taagna kullidii maxay noqotay tawkiid bay noqotay sow maaha macnihii horay usii jiray unbay noo tawkiidisay laakiin haddaynu macnihii macno ka duwan siino aynu ka dhigno maxay salbulcumuum aynu ka dhigno dadku ma wada taagna aynu nidhaahno kullidii maxay faa'iidaysay tacsiis bay faa'iidaysay kolkaa tacsiiska iyo tawkiidka waa laba macno aada u kala fog iminka sidii ugu fududaydeen idinla hadli karayey ayaan idinku soo bandhigay laakiin runtii mas'aladan kolkay culimmadu sheegayaan waa cabdulqaahir iyo waxaa isku haya iyo sakaaki baa isku hayee markay soo bandhigayaan dee usluub mantiq baa lagu soo bandhigaa haddii usluub mantiq iyo qadaayaadkiisii aynu ku soo bandhignana waxa laga yaabaa inaynaan fahneenba waxaa lagu odhanayaa qadiyadan tii ka soo horjeeday maxay ahayd tii macnaha tan lagu intiqaadi jiray cagsiga u ahayd maxay ahayd waxaasa laga hadlayaa dee ninkii mantiq lahaa un baa kolkaa fahmaya maadaamaynu taa noocaa ka dhignay tan kalena noocaasoo kaleaynu ka dhigaynaa wa minhaa waxaa ka mida buu ku yidhi annasu caddayn baa ka mida calaa cumuumi salbi salbiga cumuumkiisa la caddaynayo salbigii oo caam ah waa kolka dee kulliga xagga hore la marinayo aw salbi alcumuum ama cumuumka la anfinayo ayaa la caddaynaya oo waa tusaalihii dambe fa cumuumu salbi cumuumu salbigu buu ku leeyahay nafyigii oo caam noqda yakuunu wuxuu noqonayaa bitaqdiimi adaati alcumuum adaadka cumuumka faa'iidaynayo la taqdiimiyo ka kulli wa jamiic weeyaane calaa adaati nafyi laga taqdiimiyo kullu insaanin lam yaqum oo kale waa maxay kullu insaanin lam yaqum waa cumuumu salbi nafyigiibaa caam noqonaya oo ruux kastuu ku dhacaya kullu insaanin lam yaqum haddaad tidhaa ruux ruux buu ugu dhacayaa weeyaan waayo aadaadkiiyo cumuumka faa'iidaynaya baynu nafyiga ka taqdiiminay kullu daalimin laa yuflixu haddaad tidhaa ka warran kullu daalimin laa yuflixu daalimka ruux alla ruuxii dulmi sameeyaaba ma guulaysanayo weeyaan laakiin haddaad tarkiibka xagga dambe mariso oo tidhaa laa yuflixu kullu daalimin laa yuflixu kullu daalimin haddaad xagga dambe mariso macnuhu muxuu isku bedelayaa daalimka dhammaantii ma wada guulaystee barh daalimiinta kamida laga yaabaa inay guulaystaan macnihi muuna khalad noqonaynin kolkaa iska ilaali hadda inkastoo masaa'il dawayn tan dawaynaya aynu xagga dambe ugu tegayno almacnaa macnuhu laa yuflixu ma guulaysanayo axadun ma guulaysanayo min addalamati ka tirsan wanaxu kullu dalika lam yakun kullu dalika lam yakun miyaad garanaysaa xadiidkii nebigu ishaaraya calayhi salaatu wasalaam kullu dalika lam yakun waa xadiidkii nebiga dulyadayn sow ma ahayn markii dulyadayn salaaddii casar kolkuu nebigu ka baxo labada ragcadood tukaday uu yidhi yaa rasuula allah aqasurati salaatu am nasiita rasuulkii ilaahay ow salaaddii miyay gaabatay aqasurati salaa salaaddii miyay gaabatay am nasiita mise waad ilowday buu yidhi muxuu nebigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam kullu dalika lam yakun waxa aad sheegayso wax ka jiraa ma jiro bimacnaa salaaddii lamana gaabin aniguna maanan iloobin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam labadiiba wuu isku daraya nebigu ma arkaysaa waa maxay kolkaa cumuumu salbi weeyaan nafyigii ayaa caam ah oo labadiiba ku dhacaya masaladan inaad garanaysiin mooyaane sheekha mantiqa waa masaladaan berigii ku qabsanay sullamka oo cumuumu salbigaa kama dhigina salbulcumuum buu ka dhigay salbulcumuum ayuu masalada xadiidkaa kolkuu sharxayey ayuu ka dhigay kullu daalika arrinkaasi siduu u dhannaa lam yakun ma ahaanin nebigu noocaas yidhi dee niy qasadkiisii baa leegaya calayhi salaatu wasalaam aqasurat isalaatu am nasiita salaaddii miyay gaabatay hee hadda soomaalida iska ilaali salaaddii maa la gaabiyey bay yidhaahdiide aqasurat isalaatu salaaddii maa la gaabiyey carabigaasi xagguu ka yimid bal joogay salaaddii maa la gaabiyey aqasurat isalaatu salaaddii miyay gaabatay am nasiita mise waad ilowday buu ninkaasi yidhi hamsahaasi ma waxa weeyaan litalabi tasdiiq mise waa litalabi tasawur kuma ka jawaabaya waad soo barateen hamsahee ma istifaamkaasi ma talabu tasawur ba mise waa talabu tasdiiq waa talabu tasawur wadaliilu dalika ha kolkaa ama jawaabka tacyiinkaa baynu ka dhigaynaa ama maxaynu ka dhigaynaa ama amtaa daba dhacday midkaan doonno labadiiba waa sax weeyaan xataa sheekhii sullamka ahaa hamsahaasa kolkaa ka qaldamay baynu odhan karnaa hamsaha laftarkiisa hamsahana kolkaa dee jawaabtiisa haddaad raacdid ayaa noqonaya dalabu tasdiiq buu ka dhigay iska ilaali weligaa aqasurat isalaatu am nasiita kolkaa in nebigu yidhaah sow ma ahayn ama qasri baa dhacay ama nisyaan baa dhacay ama labada midnama dhicin sow ma ahayn nebigu dee tacyiin buu ugu jawaabo labadaa doonaysa midna ma jiraan bu yidhi adaa qaldan buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waad aragtay haye kulu dalika lam yakun ay lam yaqac haada walaa daak kan iyo kaas toona ma dhicin buu kuleeyahay wanaxu kulu tilmiidin lam yuqasir fii waajibihi kulu tilmiidin arday kasta lam yuqasir taqsiir ma samayn fii waajibihi waajibkiisii arday taqsiir sameeyeyba lama hayo wa yusama maxaa lagu magacaabaa shumuulu nafyi nafyigii ayaa shaamil ah oo dhammaan dee afraadda wada shamlinaya shumuulu nafy nafyigaa shaamil noqonaya ama cumuumu salbi salbigii baa caam noqonaya tacbiirkan cumuumu salbiihi waa min idaafati sifati ila almawsuuf cumuumu salbi bimacnaa asalbu alcaam weeyaan asalbu alcaam salbigii caamka ahaa ama nafyigii shaamilka ahaa ee fardi kasta shamlinayay weeyaan cumuumu salbi kolkaynu ugu dhawaaqayno waclam haddaba waxaad ogaataa anna cumuuma salbi salbiga caamkiihi yakuunu inuu ahaanayo annafyu fiihi nafyigoo ku jira likulli fardin fardi kastaba waa la anfinaya wa tawdiixu daalika arrinkaa haddaan sii qayaxo amaan sii caddeeyo annaka adigu idaa bada'ta markaad ku bilaabatid bilafdati kulli kolkaad ku bilaabatid kunta waxaa tahay qad banayta kii bineeyey oo wasalladta ku salliday alkuliyata kuliyada cala nafyi nafyigii oo wa acmaltahaa fiihi waanaad ku camal siisay kulligii meesha yaallay ayaad nafyigii ku sallitay buu kuleeyaad ku camal siisay wadaalika yaqtadii arrinkaasina wuxuu keensanayaa anlaa yashuda canhu shayun inuuna fardina ka bixin inuuna ka shaadoobin fardina inuu kullu insaanin lam yaqum haddaad tidhaahdo kulliyaddii meesha taallay ayaad nafyiga ku wajahday oo kulligii idlaaya meesha yaallay ayuu nafyiga ku wada dhacayaa shaksi shaksi buu ku dhacaya ruux taagan lama helayo kolkaa wa salbu alcumuum salbulcumuumka maad garanaysaa waa cumuu aag kani waa min waa min idaafati sifati ila mawsuufkii oo kale waa cumuumkii meesha yaallay oo la anfinayo cumuumkun baa la diidaya cumuumka wadarta un baa la anfinayaa ee shaksi shaksi lama anfinayo dhammaan kolkaa tidhaa kullu insaanin lam yaqum kolkaa tidhaa lam yaqum kullu insaanin kolkaa tidhaa dadkii oo dhani ma wada taagno kolkaa tidhaahdo maxaad diideysaa dadku say u dhan yihiin inay wada taagan yihiin unbaa diideysaa ruux ruux taagan ma diideysid kolkaa inay ruux ruux taagan yihiin ma diideysid wa salbu alcumuumi yakuunu wuxuu noqonayaa bitaqdiimi adaati nafyi adaadka adaatu nafyigoo la taqdiimiyo calaa adaati alcumuumi laga taqdiimiyo naxu lam yakun kullu daalika lam yakun ma aha kullu daalika arrinkaasoo dhani ee lam yaqac almajmuuc dhammaan ma wada dhicin weeyaan fa yuxtamalu waxaa kolkaa muxtamala hubuut lbacdi bar inay sugan yihiin wa yuxtamal waxa kaloo muxtamala nafyu kulli fardin shaksi kastaba in laga anfinayaana waa suurtagal kolkaad tidhaahdo dadkii ma wada dadkii ma taagna kolkaad tidha lam yaqum kullu insaanin dadko dhani ma taagna dee inayna wada taagna inay badhna taagan yihiin badhna fadhiyaan waa suurtagal inay wada fadhiyaanna waa suurtagal dee oo dadku hadday wada fadhiyaan may wada taagan yihiin hadday wada fadhi dadkii ma wada taagna kolkaan idhaahdo dadku hadday wada fadhiyaan may wada taagan yihiin hadalkaasi mauna run ahayn hadday badhna fadhiyaan badhna taagan yihiin oon idhaa dadku ma wada taagna may wada taagan yihiin kolkaa kalena dadku waa maya labada macnaba kolkaa salbulcumuumku u keensana labada macnaba u keensanaya iska dhaafada lianna nafya nafyiga yuwajah waxaa lagu jeedinayaa ila shumuul nafyiga kolkan kolkan dambe xaggee loo jeedinaya shumuulka waxaa la anfinaya shumuulkaa la anfinaya khaasatan gaar ahaan duuna asli lficli aslulficlika lama anfinayo haddaynu nidhaahno lam yaqum kullu insaanin lam yaqum kullu insaanin haddaynu nidhaa ficilku miyuuna qayd wadanin su-aashayda eeg ficilku miyuuna qayd wadanin lam yaqum asalba haddii nafyi aad aragto nafyigani hadduu ficil ku dhaco ficilku hadduu qayd wato miyaan qaydka uuna nafyigu ku dhicin haddaad tidhaa maa darabtu caliyan maa darabtu caliyan haddaad tidhaa ma wax ma garaacin ba mise cali ma garaacin weeyaan eeg ficilkan darabi iyo maxaan ku qaydi soo cali kumaan qaydin iminka maa darabtu caliyan kolkaan idhaa keliya waxaan diidayaa inaan cali garaacay cumar inaan garaacin maanan diidin cumar ma garaacin garaac oo dhan ma diidin dee aslul ficilka ma diidin qaydkunba kolkaa qayd mar kastoo ficilku qayd wato qaydkaa ayuu nafyigu ku dhacaa haddaba lam yaqum kullu insaanin kolkaan idhaahno qiyaamka ma diideyno taagnida ma diideyno aslul ficilka ah laakiin kulliyadan dee qaydkan kulliga ah ee ficilku uu wato qaydkaasaynu diideynaa qaydka kulliga ah baynu diideynaa oo taagnida ma diideyne dadkao dhan inay wada taagan yihiin baynu diideynaa laakiin haddaynu cagsi ka dhigno oonu kullu insaanin lam yaqum aynu nidhaahno ficilka iminka ma qayd buu wataa dee huwa waa faacilkiisi waaba huwe waa maya kolkaa kuliyada ayaynu naf anfiga ku ridaynaa waad aragtaa lianna nafya nafyiga yuwajah waxaa lagu jeedinayaa ila shumuul baa lagu jeedinaya khaasatan gaar ahaan duuna asli alficli se laguma jeedinayo wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa nafyu shumuul baa la yidhahdaa nafyu shumuul shumuulkii iyo cumuumkii ayaa la anfinaya waclam waxaad ogaataa ana salba alcumuumi waxa salbu lcumuumkiihi yakuunu nafyu nafyigu inuu noqonayo fiihi lilmajmuuci majmuuca haaliban salbulcumuumka maxaynu nidhi nafyigu muxuu ku dhacaabanu nidhi majmuuca soo man kulligaa la anfinayaa soo maaha dee waa haaliban laakiin haaliban weeyaan waa ka qowli lmutanabi mutanabi qowlkiisiioo kaleba muxuu yidhi mutanabi ma kullu raayi lfataa yadcuu ilaa rashadiin ma idin dhamaystiraya kiinu beydkaa ma kullu ra'yi lfataa inanka ra'yigiisa oo dhani yadcuu uma baaqayo ilaa rashadin wanaag ninka ra'yigiisu ma weligii siduu u dhan yahayba ma wuxuu uga baaqaa dadka maxay wanaagga halkan isaw salbulcumuum maaha ma cumuumu salbi baad moodaysaa waa salbulcumuum oo qaacidadu maxay ahayd kol hadduu nafyiguba kulliga xagga hore ka maro eeg hadda haddii ereyga cumuumka faa'iideynayo nafyigu uu xagga hore ka maro xataa ereygan cumuumka faa'iideynaya ficilka hakaba haba kasii hormaro isagu xataa ficilka haba ka hormar sida iminka kullidaasi ay yadcudow ka hormartay muxuu noqonayaa kolkaa dee salbulcumuum cumuumkii un baynu salbinaynaa majmuucii un baynu diidaynaa laakiin haddii tusaale ahaan maadaasi ay xagga dambe ee ficilka maadu hadday xagga dambe ee ficilka ay mari lahayd ereyga cumuumka faa'iideynayana maaga uu dusha hore ka mari lahaa dee kolkaa aslulficilka aynu diidi lahay aslulficilka ayaynu markaa diidi lahay waqad jaaa waa yimid licumuumi nafyi qaliilan cumuumu nafyiga miyaad garanaysaa wax yar buu cumuumu nafyi u yimid buu ku leeyahay saw salbulcumuum maynaan haynin salbulcumuum salbulcumuum oo wadarta majmuuca uun la diidayo ee laakiin fardi fardi aan loo diidayn soo ma aynaanan haynin waxaa laga yaabaa salbulcumuumkii inuu cumuumu salbiba ku soo arooro salbulcumuumkii iminka aynu haynay salbulcumuum soo ma ahayn afraadda oo dhan oo dee afraadda oo dhan ma ahae adigu jamiic la diid soo maahayn kuliyada waxaynu anfiyeynay shumuulka soo maynaan anfiyeyn kullu insaanin lam yaqum kolkaynu dadku ma wada taagno kolkaynu lahayn saw dadka wada taagnidiisu maynaan anfiyeynin waxaa laga yaabaa lam yaqum kullu insaanin taasi inay la macno noqoto kii hore ee ahaa kullu insaanin lam yaqum oo kalown ay kolkaa noqoto cumuumu salbi uu nafyigii caam noqdo waa meela waa aad bay luqada ugu yartaho qur'aankaa lagu arkay aad bay laakiin meelaha kale ugu yar tahay maxaa ka mid a qawluhu tacaala baa ka mid a ina allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakuur nafyigii iminka saw ficilka laguma jahaynin aslulficilka in la cafwan saw iminka saw ma ahayn in la anfiyo cumuumkii saw cumuumkii in la anfiyo ma ahayn cumuumkii oo dee kullu lam yaqum kullu insaanin oo kale ma noqdeen ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jeclo kula mukhtaalin fakuur istustusayowga siday u dhan yihiin ilaahay ma jeclo sow macnuhu ma ahayn sidii haynu hadda qaacidadiinu soo barannay laakiin waxaa laga yaabaa bedhkood inuu jecel yahay dee qaacidadii aynu soo barannay saas ma ahayn iminka laakiin kolkii aayaddan qur'aanka aynu eegno doogu wuxuu tilmaamaya iyo nusuusta kale ee qur'aanku in iminka cumuumu salbigani eeg salbulcumuumkani baan doonayaa cumuumu salbi inuu yahay salbulcumuumkan iminka meesha aynu ku haynaa waa cumuumu salbiyo ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jeclo kula mukhtaalin fakuurin fardi waaxida oo iskimriye ilahay ma jeclo ama istus sameeya kolka awel hore muxuu ahaa salbulcumuum sow ma ahayn aayaddan iminka laakiin maxay usoo guurtay cumuumu salbi bay usoo guurtay cumuumu salbigii ayay aayaddu iminka usoo guurtay ma fogo eeg lam yaqum kullu insaanin kolkaynu lahayn maxaanan fiyeynay dadku ma wada taagna sow ma ahayn dee miyaynaan kolka eeg dadku ma wada taagno kolkaynu nidhaa mayaynay laba macno suurtagal ahayn labada macno maxay ahaayeen inay wada fadhiyaan hadday wada fadhiyaan miyaynaan aslulficilkii diidin aslulficilkii maynaan diidin dee iminka wada fadhigaa unbaa lagu daayey kolkaa aslulficilka la diinaya unbaa lagu daayey oo ina allaha laa yuxibu kula mukhtaalin faquur qaacidadii asalka ay ku ahayd kolkaan soo qaadano wuxuu noqon lahaa ilaahay iskibriye oo dhan ma jeclo kolka waxaa suurtagal ahaa maxay inuuna dhammaantood wada jeclayn iyo inuu bedhkood jecel yahay dee midkaynu ku daynay inuuna dhammaantood wada jeclayn kol laba labadeed dalaalo way lahayde labadii dalaalay mid lahayd labadii dalaalun baynu midkoodu reebnay midka aynu u reebnayna wuxuu noqday maxay cumuumu salbi unbuu noqday cumuumu salbigii baad haddaba haysataa wa daliilu daalika kaa daliilkiisuna adawqu dawqa weeyaan iyo walisticmaalu isticmaal dawqiyo isticmaalkaa kutusinaya buu kuleeyahay in arrinka noocaa looga jeedo wa minhaa waxaa ka mid a ifaadatu takhsiis musnadun ilayhiga waxaa xagga hore loo mariyaa ifaadatu takhsiis wax la yidhaahdo takhsiis baa la faa'iideynaya qaطcan waa go'naan kolkaa qaطcan uu ina leeyahay waa saddex meelood takhsiiska kolkuu musnadun ilayhiga xagga hore la mariyaa faa'iideeyaa saddex jeer weeyaan waa musnadun ilayhigoo macrifo ismi daahira ah oo nefyiguna xagga hore uu ka maro amaa musnadun ilayhigoo macrifo damiira ah oo nefyiga welibana daba dhaca oo nefyigu xagga hore uu ka maro sidii horun musnadun ilayhigoo nakiro ah nefyiga haddana daba dhaca saddexdaa kelmadoodba weeyaan saddexdaa kelmadood mar kaste waxay culimmadu tilmaamaan in takhsiis loo jeedo takhsiis baa loo jeedaa wa minhaa ifaadatu takhsiisi qadcan idaa kaana almusnadu ilayhi waa markuu musnadun ilayhigu yahay masbuuqan mid lagala hormaray binefyin nefyi lagala hormaray walmusnadu musnadkuna ficlan haddii musnadun ilayhiga maxay lagala hormaray xarfu nefyi musnadkuna uu noqdo ficil dee waa takhsiis naxu maa ana qultu haada maa ana qultu haada kolkaad leedahay maa ana qultu haada macnuhu waa maxay miyaad garanaysaa maa ana anigu qultu ma odhan haadaakan anigu ma odhan kolkaad anigu ma odhan leedahay laakiin waxaad leedahay kayrkay baa yidhi waa takhsiisoo waxaad leedahay anigu hadalkani waa hadal la yidhi mar lii ma ana darabtu haddaad tidhaha ma ana darabtu caliyan haddaad tidhaha anigu ani maaha ka garaacay baad tidha ani maaha ka garaacay laakiin in ninkan la garaacay waad qir- waad qiraysaa welibana xataa kayrkaa inuu garaacay baad garanaysaa dadkii garaacay baad garanaysaa oo adiga kayrkaa laakiin adigunbaa ficilka isku diidaya ma ana qultu anigu ma odhan anigu ma odhan haddaad tidha hadda lama odhan maadan odhan ficilkaa lama odhan maadan odhan ma ana qultu anuu ma odhan haddaad tidha ayaa yidhi baa lagu odhanaya dee bal hayri baad odhanaysaa cidan ani ahayn baad tidhi laakiin waxa khalad ah oo luqada laga galaa inaan tidhaa maa ana qultu walaa hayrii ma ana qultu haddaad tidhaa maa ana qultu anigu ma odhan hadalkaagaasi muxuu mafhuum ahaan ukeensanaya inuu kayrkaa yidhi sow maaha hadalkaagan mafhuumkiisu maa ana qultu kolkaad tidhaa mafhuumkiisu waa inuu kayrkaaha kelmadda yidhi ma ana darabtu anuu maanan garaacin kolkaad tidhaa kayrkaybaa garaacay baad mafhuum ahaan loo qaadanaya mana diidi kartid macnaha haddaad haddaba walaa hayrii tidhaahdo kelmaddan laa hayrii amanduuqeega iyo maa ana qultudii hore mafhuumkeega labadaa mafhuum baa is ayaa ayaa is- ayaa isdukhaynaya waxaa iska hor imanaya oo istacaarudaya tarkiibkii hore maa ana qultu haadaa mafhuumkiisii iyo walaa hayrida manduuqeega manduuqa iyo mafhuumka ayaa iska hor imanaya khalad baa kolkaa la galaya waa waxaynu iska ilaalinayno waynu iska ilaalinaynaa haddaba tarkiibka noocaas oo kale ah maa ana qultu haddaad tidha anigu ma odhan kayrkay baa yidhi weeyaan oo adaa qirayaba oo markhaati kaa inuu kayrkaa yidhi haddaba walaa hayrii haddaad tidhaahdo hadalkaad imikuun qiraysay ayaad haddana beenisay waa khalad iska ilaali takhsiiska o dhan noocaasa lagu yaqaanaay wa minhaa waxaa ka mid a ifaadatu takhsiis baa ka mid a qadcan go-naan buuna takhsiisku loo faa'iideynaya idaa kaana almusnadu ilayhi musnadun ilayhigu markuu yahay masbuuqan mid lagala sabqay binafyin lagala sabqay walmusnadu musnadkuna ficlan marka uu yahay naxu maa ana qultu haada ay anigu ma odhan ay lam aqulhu ma odhan wahwa maquulun ligayri wahwa maquulun ligayri kayrkay baa ku qawlaydani waa mafhuumkii uu manduuq ka dhigay tarkiibka hore mafhuumkiisii ayuu manduuq ayuu manduuq ka dhigay waad aragtaa baan u malaynaya welidaa sidaa darteed laa yasixu ma asaxo an yuqaala in la yidhaah ma ana qultu haada anigu ma odhan walaa hayri hadalkaasi mayna khalad ahayn ma ana qultu walaa hayri ma ana qultu haada walaa hayri haddaad tidhaa waa khalad faadixa weeyaan labadaadii hadaloo isburinaya weeyaan ma ana qultu haada walaa hayri labadaadii hadal baa isdukhaynaya iska ilaali waa khalade lianna mafhuuma ma ana qultu ma ana qultu waxaa mafhuum ahaan looga qaadanaya annahu shaygan maquulun lihayr- lilghayr inay hayrkaa ku qowleen wa manduuqu walaa hayri walaa hayrii manduuqeeguna kownuhu ahaantiisa weeyaan hayru maquulin lilghayr kayrkaa baynayna ku hadlin weeyaan kaa dambe maqu- manduuqiisuna fayaxsul waxaa xasilaya atanaaqudu isdukhayn salban wa iijaaban salbi iyo iijaab ayaa meesha la iskugu dukhaynaya mid salbiya oo walaa hayrida weeyaan iyo mid iijaabiya oo ma ana qultuhu weeyaan ma ana qultu saw iijaab maahayn imika ma ana qultu haada ama ma ana darabtu caliyan haddii aad tidhaa ma ana dakhaltu daara haddaad tidhaa eeg ma ana dakhaltu daara salbi iyo iijaab bay ka kooban tahay ma ogtaa inay salbi iyo iijaab ka kooban tahay sow laba mafhuum ma leh manduuq iyo mafhuum sow ma leh manduuq iyo mafhuum sow ma leh kee iijaaba keese salbiya eeg maxaa iijaabiya mafhuumkaa iijaabiya maxaana salbiya manduuqa ninkaasa gartay odayga ah haddaba mafhuumkii iyo walaa hayriha haddaad ka daba keento walaa hayridaasi manduuqeegu sow maaha manduuqu lama ga- hayrkay ma galin sow maaha walaa hayridaa dambe manduuqeega iyo maa ana qultuda hore iyo ama ma ana dakhaltuda hore mafhuumkeega labadaasaa salbi iyo iijaab isku dukaynaya oo walaa hayri manduuqani waa iija wax way salbi ma ana qultuhu mafhuumkiina wuxuu ahaa maxay iijaab buu ahaa kolka iijaab iyo salbiga uu kuu sheegaya waa labadaa cibaaro weeyaan waidaa lam yas waidaa lam waidaa lam yasbiq hadduuna ka hormarin almusnada ilayhi hadduuna ka hormarin nafyun wax nafyi la yidhaah kaana taqdiimuhu taqdiimkiisu wuxuu noqonayaa muxtamilan mid muxtamil ah hadduuna nafyi xagga hore ka mid qadcan tii horu iska ilaalinayaa ma arkaysa qadcan maxay nagaga baxay ifaadatu taksiisi qadcan soo maynaan soo odhan muxtamil baa haddaba meesha jiray waa muxtamilkii waa lix mas'alo ayaa muxtamilka ayaa soo gala lix su'aalood ayaa muxtamilka soo gala muxuu yidhi sheekhu kolkuu taa ka hadlayay muxtamilka galaysa wuxuu yidhi wa idaa lam yasbiq hadduuna ka hormarin almusnada ilayhi hadduuna ka hormarin nafyu nafyi kaana taqdiimuhu taqdiimkiisu wuxuu noqonayaa muxtamilan mid suurtoobayo oo ixtimaalayo oo suurtagal uu noqonayo litakhsiisi alxukmi bihi in xukumka lagu takhsiisinayo aw taqwiyatihi ama in xukumka taqwiyo lagu samaynayo lagu xoojinayo taqwiyada soo maynaan soo badin soo baranin takraaru lmusnadu ilayhi muxuu keenaabay takraaru lisnaadku muxuu keenaabaynu lahay takraaru lisnaad zaydun daraba kolkaynu nidhaa zayd saw maaha musnadun ilayhi mee musnadkiisu saw jumlada maaha darabana saw musnad maaha mee musnadun ilayhigu saw huwa maaha meesha laba isnaad mayna oolin kolkaa labada isnaadee noocaas oo kale asug taqwiyo umaynaan soo baranin haddaba haddii xarfu xarfu nafyigu uu xagga hore ka mari waayo takhsiiskiina waa suurtagal taqwiyadii aynu soo baranayna waa suurtagal buu ku leeyahay labaduba way suurtoobayaan wa idaa lam yasbiq hadduuna ka hormarin almusnada ilayhi hadduuna ka hormarin nafyu nafyi hadduuna ka hormarin kaana taqdiimuhu wuxuu noqonayaa muxtamilan mid badhaya litakhsiisi alxukmi xukumka takhsiisintiisa bihi lagu takhsiisinayo aw taqwiyatii xoojintiisa idaa kaana almusnadu musnadku kolkuu yahay ficlan ficil waa shardi laakiin musnadku ficil ha noqdo buu ku leeyahay waayo taqwiyadu waa kan dambe hadda taqwiyada waayo taqwiyada shardiga uu musnadku inuu ficil yahay maynaan soo baranin naxu anta laa tabkhal adigu ma bakaylaysid nafyigii iminka mee musnadun ilayhiga muu ka hormaray haddaba anta laa tabkhal laba macno labadaba way badhaa anta laa tabkhal kolkaad tidhaahdo adiguuni maadan bakayline eeg adigu hadda adiguuni yaanan odhanin adigu maadan bakaylin ee kayrkaabaa bakaylay kolkaa waa takhsiiskiisa u maaha taqwiyaduna waa maxay anta laa tabkhal weligaaba bukli laguguma arag weligaaba wax bukli la yidhaah laguguma arag kolkaa cadam isnaad waxaa la xoojinayaa maxay xukumkii meesha cadamulbukhliga ahaa ayaa la taqwiyeynaya oo la xoojinaya labada macnaba waa suurtagal anta laa tabkhal inaad tidha adu maadan bakaylina rag kalaa bakaylay iyo anta laa tabkhal weligaaba bukli laguguma maqal labada macnaba waa suurtagal adu waxaad garanaysaa anta anta laa taquum anta laa taquum iyo anta laa ta'kuliyo taraakiibta noocaas oo kalea dee waa keenanaan hayno kale wahwa yahabu aluluufa wahwa ninkani yahabu wuxuu bixiyaa aluluufa kun kumaankum kumaankum buu bixiyaa haddaba wahwa yahabu aluluuf kolkan aynu nidhi ma arkaysaa nafyigu yuuna ka hormarin musnadun ilayhiga laba siiqo ayuu ku dhacayaa inuu nafyigu ka dib maro iyo inuuna meesha nafyiba ku jirin hadduu nafyigu ka dib maro waa anta laa tabkhal soo saa maaha hadduuna nafyiba jirinna wahwa yahabu luluuf nafyi muu jiraa iminka meesha ah nafyiba ma jiro haddaba wahwa yahabu luluufa kolkaad tidhaahdo waxa suurtagala inay tahay huwa kani yahabu wuxuu bixiyaa aluluufa uluuf iminka maxaa manduuqiisa u iijaabi ma aha kana kolkaa hayrkiina mafhuumkiina nafyi buu noqonayaayo huwa yahabu luluuf kumaankum buu bixiyaa hayrkiisa waxba ma bixiyo hayrkii waxba ma bixiyo oo iminka manduuqii baad aragtaayo dee musbada mafhuumkiisiibaa kolkaa maxay noqonaya selbi noqonaya huwa kani yahabu luluuf kumaankum buu bixiya hayrkiina shilin ma bixiyo macnuhu saa waa suurtagal oo kolkaa waa ikhtisaase ma arkaysa adigunbaa ficilkan dee bixinta kumaankumkaa gaar laah waxaa kaloo suurtagala taqwiyo oo huwa yahabu luluuf waa la hubaa ninkan inuu kumaankum bixiyo shaki male markii shaki iyo wax saasa dee la keenayo ayay taqwiyadu timaadaa wax alla wax shakiya waa dhaartii iyo dee adawaatu tawkiidkii aynu soo barannay bay taqwiyada ku jirtay waa adawaatu tawkiidkii wax shakiya ay leedahay ma jirto inuu ninkani kumaankum bixiyo laakiin kolka looma banbixin hayrkii inay wax bixiyaan iyo in kale waa laga aamusay lagama hadlayaba taa faina fiihi waxaa ku jira alisnaadu isnaad baa ku jira maratayni faina fiihi lisnaada isnaad baa ku jira maratayni laba jeer isnaad اlficli ficil baa la isnaadiyey ilىa damiir اlmukhaطab baa loo isnaadiyey fi اlmithaali اlأwl waisnaad اljumla haddana jumladaa la isnaadiyey ilى damiir اlgaa'ib baa loo isnaadiyey fi lmithaali اhaani mithaalka haaniga ah wa minhaa waxaa ka mida waxyooga musnadun ilayhiga loo taqdiimiyo kownu اlmutaqadimi ka xagga hore yaalla oo noqda maxada alinkaar inkaarka meeshii lagu ridayey iyo walgharaabati haraabadiiyo fogeysiga haddii ka warran shayga xagga hore la marinayaa uu noqdo waxa keliya ee la inkirayaba shayga ugu cajiibsan hadduu noqdo ka warran maxadulinkaar hadduu noqdo dee waynu iska taqdiiminaynaa waa ka qowlihi shaacirka qowlkiisa
أبعد المشي بالمنقذ في الذوائب تحاول وصل الغانيات الكواعب
ninkani wuxuu tilmaamayaa isagoo ciroobay isagoo ciroobay ciradii ku taallo unbu hablihii yaryaraa daba taagan yahay waa arrin lala yaabo bacd almashiib ninka bacd almashiiba ka warran bacd almashiibkani wax la qariibsado mayna ahayn nin ciraday ku taalloo haddana meelaha un taagan gidaarada wax la arkay maaha kolkaasuu leeyahay abacd almashiib war ma cirada kadib hadda ciradii anmu- almunqadi j- jaraysay fi dawaa'ibi halabta ciradii halabtaadii jartay miyaa buu ku leeyahy kadib tuxaawilu aad doonaysaa wasla alghaaniyaat hablihii quruxdooda ku kaaftoomay inaad xidhiidh la yeelato alka alkawaacibi ee imikuu naas kuu soo gelayay buu ku yidhi hablihii yaryaraa ghaaniyaadka waxaa loo yaqaanaa laba siyood bay ku fasiraanoo qola waa hablaha isqurxintaba ka maarmay ilaahay quruxda uu siiyey ayay isqurxintiiba kaga maarmeen bay yidhahdeen kolka hablihii noocaa ahaa heesayey maaha ama ghaaniyaadka ahaa maaha waa hablihii quruxdii ilaahay siiyey isqurxintaba kaga maarmay kolkaa isagoo gaboobay haddaad gabowdood guur maagto ogabituu kula gabowdii baa la raadsadaaye hablihii yaryaraha nooca ahaa ayuu daba taag waa arrin lala yaabo kolkaa la qariibsado weeyaan buu leeyahay waxa weeyaan maxadu algharaaba waa maxadu alinkaari waalgharaaba kolkaa wuxuu inoo tilmaamay abacda almashiibi cishada kadib almunqadi ee jaraysay fi dawaa'ibi halabta tuxaawilu miyaad muxaawalo ku samaynaysaa wasla alghaaniyaat hablihii quruxdooda ku kaaftoomay inaad xidhiidh la yeelatid alkawaacibi ee iminka naas kuu soo galay buu ku yidhi haddaba iminka taqdiimku halkuu ku jiraa bacda almashiib weeyaan waa bacda almashiib laakiin sheekha waxaynu ku haysanaa baabka wuxuu inoo soo ballan qaaday inuu baabku maxa yahay musnad taqdiimu musnadin ilayhi buu ahaa baabku halkana taqdiimu musnadin ilayhi maaha waa taqdiimu daraf weeyaan taqdiimu daraf weeyaan kolkaa sidaba balaaqada inta la aqriyayo inta qarsoon baa ka badan markaan idin le markaynu leenahay musnadun ilayhiga waxaa al loo geliyaa waxaa shay kastoo al la geliyo ayaad uga qiyaasanaysaa marka lagu leeyahy musnadun ilayhiga waxaa loo taqdiimiyaa kownu lmutaqadimi maxata alinkaari walgharaaba kolka lagu leeyahay maxaad uga qiyaasanaysaa xataa waxaan musnadun ilayhiga ahayn baad uga qiyaasanaysaa sheekha in badan baynu ku haysanay laakiin culimadu dee waxyoogan oo kale baab gaaray u dhigaan isaguna wuu dhigi doonaaye inuu baabkiisii la sugay ahay kolkaa sheekha kuma daynayna waynu ku haysana abacda almashiibi almunqadi fi dawaa'ibi tuxaawilu wasla alghaaniyaati alkawaacibi wa minhaa waxaa ka mid a suluuku sabiili sabiili ruqa ruqaa oo korid ah waddadeedii adigoo qaada koridda waddadeedii haddaad qaado dee musnadunilahiga xagga hore marso khabarkaa tarti ayaad kala horraysiinaysaa haada alkalaamu kalaamkani saxiixun saxiix weeyaan fasiixun fasaaxa leh baliiqun balaaqana leh markaad saxiixun tidhaahdo kalaam saxiixii sow fasaaxada ma waayi karo dee mutaabaqadii buu garab maray karaa isagoo saxiix ahe hadduu fasiix noqdo kalaamku miyuuna balaaqada waayi karaynin wuu waayi karaa kolka eeg waa say u kala sarreeyeenoo saxiixa ugu liita fasiixa ku soo xiga baliiqa ugu dambeeya laakiin la soco oo haddii fasiixa hadda haddaynu odhan lahayn haada alkalaamu fasiixun haddaynu nidhaahno markaad fasiixun tidhaa saxiix maadan ka maarmaynin fasiix oo fasiix maba noqdo kuwaan saxiix ahayni dee haddaad haada alkalaamu baliiqun unaad odhan lahaydna labada kaleba waynu ka maarmi lahayn oo sa- fasiix saxiixiina waynu ka maarmi lahayn fasiixiina oo hadalka baliiqii ihi dee shardi waa inuu saxiixna yahay fasiixna yahay kolkaas sidii ay u kala sarreeyeen ma arkaysaa sabiilu ruqa siday u kala sarreeyeen baynu usii qaadinaa aynu usii soconnaa noocaas oo kale haddaba waa lala yimaadaa fa idaa qulta kolkaad tidhaahdo fasiixun baliiqun laa yuxtaaju looma baahnaanayo ilaa dikri saxiixin wa idaa qulta haddaad tidhaahdo baliiqunna laa yuxtaaju ilaa dikri fasiixin midna looma baahnaanayo wa minhaa waa ka tobnaaday waxaa ka mid a waxyooga loo taqdiimiyey musnadun ilayhiga muraacaatu tartiibi alwujuudi tartiibka wujuudiga ama garanaysaa tartiibka wujuudiga sida ashyaadu u kala horeeyaan waa salaanadan caadigaasay u kala horeeyaan magacyadooda u kala hor sheegatna sida salaanadu u kala horeeyaan naxu laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm laa ta'khuduhu ilaahay ma qabato sinatun waxaa lulada la yidhaahdaa walaa nawmun hurdana ma qabato hurdada maxaa ka sii horeeya xagga wujuudka lula sow ma ahayn ninka muun maad aragtay isagoo qoslaya isagoo qoslaya ninkuma gamo laakiin horta wuu isyar iloobaa wuu luloodaa lulaa ka horeysa markaad lulootid ayaad kadib dee bahashay galaysaa kolkaa laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm waxa musnadun ilayhiga kaasuu imika usoo qaatay waa waxa loo ta'khiiriya miya ma takhriirkiisii baynu ku jirnay mise taqdiimkii sow taqdiimkii kumaynaan jirin waynu ku haysanaa taana sheekha muraacaatu tartiibi alwujuudi laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm buu yidhi kaana sheekha waynu ku haysanaa khayr allaha siiye waayo kani waxaa loo soo qaadanaya ta'khiirka musnadun ilayhigada waa ta'khiirkii musnadun ilayhigaa loo soo qaadanayaayo تأkhيirkana iminka tartiib الوujuudi ma keensanaya maxaa keensanaya dee kwn kwn الmusnadi ficla caamilan caamilku miyuuna macmuulka ka horreyn jirin qaacid ahaan kolkaa ficilku iminka waa inu musnadun ilayhiga mar kasta ka horeeyo maadaamuu caamilkiisii yahay waa baab dambe o inoo iman doona sheekha kaana waynu ku haysanaa u calaamadiya u calaamadiya insha allah saynaan xataa waxaan awoodi karnaa haddii ilahay yidhaha waxa aynu calaamadino muraajaca ahaan haddaynu u helno meelo lagala xidhiidhi karo waa caadi waynu la xidhiidhi waynu si ay ummadda loogu soo saxo almabxath athalith cashar mabxadka saddex iyo tobnaad fii taakhiiri lmusnadi ilayhi musnadun ilayhigii oo la taakhiirinayo ayuu tilmaamaya musnadun ilayhiga waxa loo taakhiiriyo yu'akhar waa la taakhiiriyaa almusnadu ilayhi waa la taakhiiriyaa in iqtadaa hadduu keensado almaqaamu maqaamku hadduu keensado taqdiima almusnadi musnadka taqdiimintiisa musnadun ilayhiga waxa xagga dambe la mariyaa markuu maqaamku keensado in musnadka xagga hore la mariyo oo xawaale ma arkaysaa baabaynaan gaadhin buu inoogu xawaaleeyey musnadka taqdiimkiisa goor mudee la helaya cashir maanta cashiradeennan wuu inoogu iman doonaa insha allah kamaa sayeji isagaaba xawaaladii caddeeyey waa sida kuwa iman doonta buu ku yidhi walaa naltamis ma dalbayno dawaaciyo dawaaci ma dalbayno litaqdiimi iyo wataakhiir asalba kolka shay la taqdiiminayo ama la taakhiirinayo daacigii keensaday waa maxay lagu odhan maayo ilaa idaa kaana alisticmaal isticmaalku marka uu yahay mooyaane yubiixu mid banaynayo kileyhima labadooda musnadun ilayhiga haddii la taqdiimiyo ama la taakhiiriyo maxaa loo taqdiimiyey iyo maxaa loo taakhiiriyey lagu odhan maayo ilaa horta markii la ogaado isticmaalka inuu shaygani jaa'is ku yahay mooyaane hadduuna isticmaalka jaa'is ku ahayn miyaa lagu odhanaya horta inuu saxiix yahay kadib kolkaad ogaato ayaad isweydiinaysaa dee waa mutaabaqadii mutaabaqadii kalaamka ayaad isweydiinaysaa tatbiiqun caam waa tatbiiq dhammaystiran calaa axwaali lmusnadi ilayhi wamaa qablah musnadun ilayhiga axwaashiisa iyo wixii kasii horreeyeyba tadbiiqani wuu kaaga hadlayaa buu ku leeyahay tadbiiq dhammaystiran oo dhammaan waxaasoo dhan kuusoo koo daa tadbiiqa ku taala as'ila dhowrka layne ka horreeya ayay ku jirtaa masaladaana insha allah cashirka dhammaadkiisaan kuu taxliilin albaab araabic fi lmusnadi wa axwaalih baabka afraad wuxuu ka hadlayaa musnadka iyo axwaashiisa ayuu ka hadlayaa almusnadu musnadku huwa alkhabaru isaga ayaa khabara horta khabarka weeyaan baan ujeedaa almusnadu musnadku huwa alkhabaru khabar weeyaan iyo walficlu taamu ficilka taamka iyo wasmu lficli ismu ficilka iyo walmubtadau mubtadaha alwasfu ee wasfiga ah almustaghni ee ku kaaftoomay bimarfuucihi marfuuciisa ku kaaftoomay can ilkhabari khabar kaga kaaftoomay wa akhbaaru nawaasikhi nawaasikda akhbaartoodii weeyaan iyo walmasderu masderka annaa'ibu ee naa'ibka ka ah can ilficli ficilkii sheekhu way noo soo laba celiyey ma arkaysaa khayr allah siiya intaa yar inuu ka tagay ahayd horey isagu musnadka umaynaan soo baranin so umaynaan soo dhiganin takraarku waa ceeb kolkaa takraarka inuu inaga ilaaliyo ahayd wa axwaaluhu musnadka axwaashiisu hiya dikru dikri weeyaan sheegid la sheegayo walxadfu xadaf weeyaan watacriidu watacriifu tacriif weeyaan watankiiru tankiir weeyi wataqdiim iyo wataakhiir iyo wagayruhuma iyo wagayruhaa wa fii hada albaabi baabkan waxaynu ku arki doonaa halaaatu mabaxisa saddex mabxas baynu ku arkaynaa saddex mabxas ayaa baabkan ku sheegan almabxasu alawal mabxadka koobaad fii dikri lmusnadi musnadka xuskiisa weeyaan sheegidiisa aw tarkihi ama xadafkiisa iminka musnadka waxyawga loo sheego ama loo xadfo ayuu doonayaa sheekhu inuu inooga hadlo yudkaru waa la sheegayaa almusnadu musnadka lilaqraadi aqraad baa loo sheegayaa allatii aqraadda oo sabaqad hormartay fii dikri lmusnadi ilayhi musnadun ilayhiga xuskiisii ku hormartay wax xawaale ma arkaysaa musnadun ilayhiga maxaynu kusoo barnay in loo sheego waxalla wixii loo sheegi jiri unba kana loo sheegayaa buu ku yidhi waaba basiid wadalika kaasi ka kowni dikrihi waa dikrigiisoo ahaada huwa alaslu asal walaa muqtadiya wax dalbaya lilcuduuli ka leexasho canhu asalka laga leexdaana meesha ayna oolin hadduu dikrigu asal yahay ka waran wax asalkaa keensada in la garab maraana una meesha oolin ee sheeg naxu alcilmu khayrun min almaal iminka kelmaddaa khayrun ah soo asal maaha in dikrigeegu waayo waxaynu soo barannay kelmad kaste oo macno keensanaysa in la sheego weeyaan asalkeegu si macnaheegii dee loo qaato ama looga fahmo haddii laakiin kelmaddii macnaha keensanaysa qaraa-in loo helo kutusinaysa markaasaa la xadfi karaa iminka kelmadda khayrihi waa musnadkii alcilmu khayrun waa musnadkii musnadkaa qariinaba looma hayo dee in la sheegaa mayna asalkii ahayn asalkii weeyaan alcilmu khayrun min almaal cilmiga ayaa ka khayr badan waxa maalka la yidhaahdo wa ka dacfi tacwiil tacwiilka iyo cuskashada oo daciifta weeyaan calaa dalaalati alqariina qariinada dalaaladeeda la cuskado ka waran haddii qariinadii dalaaladeedu ay daciifo noqoto qariinadii ku tusinaysay musnadka hadday daciif noqoto dee kolkaana la isku joojin maayo waa la sheegaya naxu xaali mustaqiim aniga xaalkaygu waa maxay waa mustaqiim wuu toosan yahay xaalkaygii meel aad buu u toosan yahay wa risqii maysuurun risqigaygiina waa maxay waa maysuur oo isna waa fudud yahay haddaba xaali mustaqiim kolkaad tidhaahdo xaalkaaga soo maadan odhan waa mustaqiim oo waddada si fiican baan iminka uhaystaa saw maaha xaali mustaqiim iminka istiqaamadaa aad sheegatay ee tidhi xaal iminka umuurtu waa iskugu kay tubadhacsan tahay kolkaa aad tidhi waxa laga qaadanaya xataa risqigaagu inuu maasha allah yahay inuu risqigaagiina maasha allah yahay baa laga qaadanaya laakiin haddii xagga risqiga aad ka liidatid xaali mustaqiim iyaad odhan lahayd xaalkaygu waa mustaqiim kolka haddaba ha laga qaatee ka qaadashadaa dee raggii ahlufahanka ahaa unbaa ka qaadanaya raggii ahlufahanka ahaa unbaa qariinadaasi tusinaysa xaali mustaqiim kolkaa tidhaa dhinac kasta inuu ninkani ka dhisan yahay markaa unbaa la fahmi karaya warisqi maysuur id low xudifa maysuurun lafdiga maysuur ah haddii la xadfo laa yadullu calayhi kuma tusinayo almadkuuruka madkuurkiihi madkuurkii kuma tusinayo buu kuleeyahay dee waxa wey waa dacfi oo sheekhu dacfi buu inoo soo magacaabay tusin wax la yidhaha wuu ku tusinaya inuu anfiye maaha aslu dalaalada si waadixa kuma tusin laa yadullu calayhi almadkuuru dalaalata wuduux inuu yidhaha bay ahayd oo wuduuxa uun anfiye eh laakiin aslu dalaalada inuu anfiye maaha waayo isaguba hadduu aslu dalaalada anfinayo dacfu tacliif m tacwiil mayna odhan laha dacfi muu cibaarayn laha kolkuu dacfi ku yidhaha dee waxbaa ka yaalan lakin waxaas ma yar daciifa la soco wa ka dacfi tanabuhi saamic ninka saamica ah baraarugiisu hadduu daciifo ka waran oo ninkani uuna si fiican wax u qaadanaynin isna waa la sheegayaa naxwo asluhaa asalkeegu haabitun waa sugan yahay wa farcuhaa faraceeguna haabitun isna id low xudifa haddii la xadfi lahaa haabit rubamaa laa yatanabah inuuna baraarugin baa laga yaabaa lahu isaga una ku baraarugin asaamic liducfi fahmihi fahamkiisa oo daciifa awadii adiguba waa laga yaabaa iminka inaadan macnaha garateen bal adigu saamicii baa tahay ee dhegeyso haddii la odhan lahaa asluhaa haabitun wa farcuhaa un haddii intaa un lagugu dayn lahaa ka waran waayo oo khabarkan dambe musnadkan dambe haabit ah la xadfi lahaa lidalaalati maa baa qablahaa loo xadfi lahaa haabitka hore soo laba jeer haabit kuma sheegno haddii ka hore loo xadfi lahaa ka waran waxaa laga yaabaa inaadan fahamteenba kolkaas sidaa darteed waxaa muhima in labadaba la sheego markii fahankaaga laga baqo inuu fahankaagu de wax yahay iminka asluhaa haabit saw maahayn laa ilaha illa allah saw maahayn wixii kale kale shajaradii lagu tilmaamayey dee kelimatu tawxiid waaba geed caadiya weeyaan oo laamihii leh oo baarkii leh oo guntii leh oad arkaysa nooca ay tahay cibaadadeedii baleeg waaba sawir caadi aad ka bixin lahayde sawir caadi aad ka bixin lahayd asluhaa haabitun wa farcuhaa haabit id low xudifa haabit haddii loo xadfi lahaa rubamaa laa yatanabah inuuna ku baraarugeen baa laga yaabaa lahu isaga asaamicu ninka dhegaysanaya liducfi fahmihi fahamkiisa oo daciifay awadii wa karaddi cala almukhaatab haddii ninka mukhaatabkaa lagu inkirayana miyaan in la sheego saw ma aha musnadka mukhaatabkaa lagu inkiraya naxwo qul yuxyiiha aladii ansha'ahaa awala mara qul yuxyiiha aladii ansha'ahaa awala mara wa naxwu qowlihi tacaala bacda qowlihi tacaala man yuxyi alcidaama wahyo ramiim nebigaysu yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam maantuun baynu maxamed ka adkaanaynaa bay yidhahdeen intay laf waama ahayd soo qaadeen oo carradu ay cuntay oo ramiim ah ayay yidhahdeen maxamedow in badan baa tidhi dadkii dhintay iyo awowyaden waa la soo noolayn doonaaye waxay yidhahdeen man yuxyi alcidaam bal noo sheeg bay yidhahdeen ka soo noolaynaya lafahan wahya ramiim iyadoo noocan u dhimatay oo u carrowday waaba carree bal noo sheeg bay yidhahdeen kaa noolaynaya su-aasha maxay ahayd maxaa ku jiray musnad soo maahan yuxyi ah man yuxyi alcidaam so su-aashii kuma jirin jawaabti ilaahay wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa yuxyiihaa waxa soo noolaynaya alladii kii ansha'ahaa abuuray awala maratin markii horeba kii markii horeba abuuray unbaa imikana keenaya haddaba yuxyiihaadan dambe in yuxyiihaadii hore lagaga maarmo soo maahayn tii hore in tan dambe lagaga maarmo soo maahayn ha laakiin sababtu waa maxay waa raddi raddi weeyaan oo kii horea lagu radiyayaa dee iyagaa lagu radiyayaa ilaahay qaabka uu nimankaa u qanciyey bal hadda eeg laf gabowday oo baaliya ayay arkeene ma arkaysaa laf dambe yidhahdeen yaa goyn karaya carrada ah laf carrowday ayaa goynaya oo hilib u yeelay iyo dhiig bay yidhahdeen waaba laftan ad arkaysid ilaahay wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhaha maxamedow yuxyiihaa waxa laftan soo noolaynaya oo hilib iyo dhiigba gelinaya alladii ansha'ahaa awala mara kii markii hore sameeyey hadduu koob yari kaa jabo ee koob yar baa kaa jabay markaasaa tidhi koob kan jabay ayaa dib ka samayn kara dee ka warran kii markii hore soo sameeyey hadduu meeshii joogo warshadiisii iyo wixiisii qalabkiisii u dhamaystiran yahay markii horeba so isagu ma samaynin isagoon jirin so uma samaynin imiku meel yarun ka jabay amaamara meel yarun ka dilaacday kii markii hore sameeyeyna waa joogaa maxaad u malaynaysaa ma dhibaysaa inuu mar dambe iminka dib u yar hagaajiyo marada waa basiid markii hore iyadoon jirin oon waxba laga haynin ayuu ilaahay sameeyey dee laftan iminkana iyadoo carrowday wayba kasii fududahay way kasii markii hore ayay cuslayd labada ilaahay marna wax kuma cuslayne laakiin caqliyan markii hore ayuu shaygu markuu kuugu hortaleeyahay buu culus yahay markaad laakiin mar samayso mar labaadka waa maa sha allah qul waxaad tidhaha maxamedow yuxyiihaa waxaa noolaynaya lafta alladii ka ansha'aha abuuray awala maratin markii hore kii markii hore abuurun baa noolaynaya dheh wa bacda qawlihi tacaala man yuxyi alcidaama wahya ramiim wa kayfaadati annahu ficlun waxaa iyooga musnadka loo sheega waxaa ka mid a inaad faa'iidaysid musnadku inuu ficil yahay oo faa'iidada ka dhalanaysaa waa maxay musnadka ficilkaa dee fa yufiidu wuxuu faa'iidaynayaa atajadud tajadud iyo walxuduud sow tajadud iyo xuduud maynaan soo sharxin tajadud iyo xuduud waynu soo sharaxnay muqayadan waxaana lagu qaydayaa biaxadi alazminati azminadii midkood baa lagu qaydayaa ahalaathati ee saddexda ahayd azminadii saddexda mid ka mida ayaa lagu qaydayaa bidariiqi alikhtisaar si welibana aada u kooban baa loogu qaydaya oo dee ismiga isaga ka kooban haddaad jaaa caliyun tidhaahdo iminka imaatinkii cali sow maaha xuduud ficilkani wuxuu faa'iideynaya markaad ficil ahaan u sheegtid xuduud baa la garanaya ninkani nin joogi jiray ma ahayn dee iminka magaalada yimid inuu yaad garanaysa jaaa kolkaad tidhaahdo welibana sow haddana kuma qaydno zeban saddexdii zeban midkood zebankaasina waa maxay waa zeban maadiya sow maaha haddii iminka tusaale ahaan qaama caliyun taa ama jaaa caliyun taa qaama caliyun taa haddii tusaale ahaan qaamaba ka dhigo oo haddii aad ismi ka dhigi lahayd oo caliyun qaa'imun aad odhan lahayd haddaad doonaysid inaad zeban raacisid dee lafdi buu kaaga baahnaan lahaa see caliyun qaa'imun amsi soo saa maaha ama caliyun qaa'imun alaan ama caliyun qaa'imun hadan laakiin kolkaad ficilka doonaysid hadan taa iyo amsiii kelmadahaasa laga maarmaya qaama caliyun amsidii maan laga maarmin qaama caliyun kolkaad tidha amsidii waa laga maarmay yaquumu caliyun al'aanadii maan laga maarmaynin sayaquumu caliyun hadantii maan laga maarmaynin kolkaas ficilku marlay waa ka koob kooban yahay buu ku leeyahay wa kayfaadati annahu inuu isagu yahay ficlun ficil faa'iideynaad faa'iideynaysid baa loo sheega oo fa yufiidu wuxuu faa'iideynaya kolkaa atajaduda tajadud cusbooraa cusb tajadud buu faa'ideynaya inuu jadiid noqonayo marba mar iyo walxuduuda xuduud muqayadan waxaana lagu qaydaya biaxad ilazminati azminadii midkood ahalaathati ee saddexda ahaa bidariiqi alikhtisaar kii welibana dariiqa ikhtisaarkaa ku sifaysan oo aada u koob kooban aw ismun ama musnadkii baa la sheegaya isagoo ismiya maxaa loo sheegaya dee inuu ismi yahay baad doonaysa inaad faa'iidayso oo ismiguna muxuu faa'iideeyaa fa yufiidu wuxuu faa'iideeyaa ahubuuta hubuut mutlaqan isagoo mutlaqa markaad tidhaahdo caliyun qaa'imun haddaad doonaysid ninkani waktiguu istaagay inaadan ka hadlin caliyun qaa'imun saaxiibkaabaad la ballantay saaka masaajidka hortiisa masaajid masaajidka hortiisaad kula ballantay saaxiibkaa waad ka soo yar horraysay markaad ka soo yar horraysay u ku waayay ayaad weyday waad iska tagtay laakiin nasiibkaa maxaad ka soo horraysay eeg ballantii baad ilin ka soo hormartoo shan minid baad ka soo taqdiimaysay shan minidna waad sugtayba taasi ma sugid baa waa maya soo mahayn tobankaa minid buu isagu habsaamay tobankii minid kadib buu yimid bartii bartii markuu tobankii minid kadib yimid wuxuu ku sugay nusa saac soo kaama sabir badnayn halkan suuqaad ku kulanteen kolkaasuu ku qabsaday kolkaasaad waxaad damacday inaad tidhahda bartii waan taagnaa kolkaa haddaad ficil ma haddaad dee ficil ka dhigtid ficil haddaad ka dhigtid wixii baa isla soo koob koobanaya ninkani wuxuu doonayaa inuu yidhaha in yar baan taagnaa miyaa may ninku dee isagu xujadiisii buu oganaya ma arkaysa wuu isdifaacayaa ana qaa'imun un ba odhanaya anu meesha waan taagnaa uun waktigii buu ka aamusee ma arkaysaa hadduu qumti odhan lahaa waan isyar taagay buu macnuhu noqon lahaa kolkaa canaanta kolkaaba waa kuu ku canaanan lahaayo dee waad isyar taagteed maad in badan istaagtid buu ka odhan lahaa anu maanta o dhan baan taagnaaye kolkaa ana anu meesha waan taagna waan waan taun baan u taagnaa buu odhanaya waa ujeedooyin baa laga wataa ismiga kolkaad doonaysid markaad ruuxa ammaanaysid saxaabiga marka la ammaanayo soomaadan arag ammaanta saxaabiga ahlubalaaqu waxay tilmaamaan marka saxaabiga la ammaanayo ama dee adaad doonaysid inaad u ammaanto kaana musliman eeg ama fulanun muslimun baad odhanaysaa ninkaasi muslim buu ahaa fulanun muslimun ama almuslimu ismi baad cibaaraynaysaa islaamnimada dee maasha allah wuu iskaga dulnagaa laakiin haddaad tidaa aslama uu islaamay isla markaaba maxaa la dareemaya caydii kasii yar horreysay ha naqsigii kufrigii kasii horreeyey ayaa si toosa meesha looga looga aqrisanaya aw ismun inuu ismi yahay baad caddaynaysaa oo fa yufiidu wuxuu ismigu faa'iideeya ahabuuta habuut mutlaqan naxwu yukhaadicuuna allah ilaahay ayay khayaamayaan mar kastay khayaama isleeyihin wahuwa khaadicuhum ilahayna mar kasta waa khayaamaa فإن يخادعون تفيد واحد فائديسة أتجدد مرة بعد أخرى مقيدا بزمان بكو قيدينها من غير افتقار كي الله باهنين إلى قرينة قرينة تدل عليه كتوسيس الزمن كذكر الآن بويان أو, أو الغد بويان وقوله وهو خادعهم تفيد الثبوت مطلقا من غير نظر كي لأغين إلى زمان وحزمان بقى ويحذف المسند ولا حذفا لأغراض وجدوين بلا حذفا كثيرة آد أبضا منها وحكم إذا دلت عليه مركي كتوسيسو قرينة قرينة مركي كتوسيسو هذه قرينة كتوسيسك ورن تيسك حدث oo tacalaqa weliban uu ku tacalluqo fii tarkihi ka tegidiisana gharadun ujeedo oo mima marra wixii ina maray ah fii xadfi lmusnadi ilayhi musnadun ilayhiga waxyoogan kusoo marnay wax kamid ah hadduu halkana ku dhaco waa bes والقرينة قرينة هذا بكت سنيسا إما مذكورة إني مذكورة هي كقوله تعالى وإله قول كيسا ولئن سألته محمد هداد ويديسو من خلق السماوات والأرض سمضى إيا دولك يا أبو رهداد كتر هذا ليقولن وحي أرنيان الله إلهي الله بي أرنيان لا هذا كلمة الله ليقولن وحي أرنيان هي الله مسلم كيف حدثا أو محيئة خلقهن وحى أبو رعيرك إيا سماوات كبا الله إلهي kolkaa khalaqahuna waa musnade maxaa loo xadfay dee qariinaa ku tusisay waa maxay qariinaduna man khalaqa samaawaat khalaqadaa horaa ku tusisay walain sa'altahum haddaad su-aasho mankeebaa khalaqa abuuray asamaawaati samaawaadka iyo waalarda ardadaba layaquulunna waxay odhanayaan waa iga dhaar eh allahu ilaahay khalaqahuna waxaa abuuray allahu ilaahay baa abuuray saas ayay odhanayaan mayna kolkaa qariinadu madkuuro ahayn waa khalaqada xagga hore waa madkuuro wa imaa muqadaratun inay tahay qariinadu muqadar كقوله تعالى وإلهي قول كيسا وكلا سبحانه وتعالى يسبح له والله تسبيح صدا فيها ما شاء والله تسبيح صدا ومساجدي بالغدو والآصال قل لنك هوري قل لنك الدنبابة والله تسبيح صدا مساجد شهوة مال قالية وأما الإلهي لو قعد هذا يستو أولا بدا قل لنبا لو تسبيح صدا ويان مساجدي هوري مساجد نيمك اسكو مد ماها waayo waxa culimada aynu garanayna inay soo noqlin jireen masaajidii hore masjid baa lagu oranayaa daqiiqad habeen iyo maalin hadda ma min daqiiqa baa lagu odhanayaa masaajidka ilaa waxaad ka helaysaa daqiiqad daqiiqad kastaba nin saajida oo sujuudsan waa masaajidu noocay ahaan jirtay ama dadku noocay ahaayeen bay daqiiqad kaste oo ku soo marta waxa la heli karaa bay ku odhanayaan culimadu masaajida markood kolka ka hadlayaan nin saajida oo sujuudsan iska dhaaf iminkana waad aragto dee waxaa salaadaha waa faradkun baynu nimaadnaa masjidkii faradkun baynu imanaynaa waa cajiib wallahi وإما مقدرة كقوله تعالى يسبح له والله تصبيح صدا فيها مساجد والله تصبيح صدا بالغدو قلن كهرة إيا ولا أصل قلن كدنبض لبدا قلن بإلهي بلقو عابدا مساجد سوصال لما أرن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال وفاعل ما فعلك مسند كيمي ومحذوف يصبح وحاء تصبيح صدا يسبحه إلهي وحاء تصبيح صدا رجال رق أياء تصبيح صدا رق ayaa u tasbiixsada laa tulhiihim ayna shuglinaynin tijaaratun ganacsi ayna shuglinaynin tijaara walaa baycun iibna una shuglinaynin can dikri illaahi ilaahay xuskiisa rag marley aan ka shuqloomaynin masaajidda moogtahay ninku hadduu wax kasta sameeyo laakiin hadduu shanta salaadood masaajidkaa ku xidhan yahay iyo cibaadadiis oo dhan maogtahay in iimaan loo markhaati kici karo iimaan waa loogu dhaara waa loo markhaati kici karaa waa hubaaltaasi laakiin wax kasta hadduu kaluu sameeyo dee uma markhaati kici kartid ilaahay baa kan cadeeyay oo inamaa yacmuru masaajid allahi yaa masaajidka camiro buu yidhi man aamana billaah de ilahay qowlkiisaa runaa sheekh ninkan masaajidka inta salaadoodba ku tukanaya iimaan ilahay baa u markhaati kici adna maadan u markhaati kici karaynin waa hubaal inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyawmi alaakhir waaqaama asalaata waaata azakaat walam yakhsha ila allah waynu aragnaa haddaba rijaalun taas iminka waxaa ka xadfan ficilkii kaanahu qiil iminka rijaalun taa waxaa ficilkii ka xadfanaa waa yusabixu yusabixudaa waxayna tusinaysaa qariine maxduufa ah oo qariinada waa yusabixu kaloo xadfan oo yusabixuda kale maynu tahoruun ka dhigno yusabaxuda horuun maye su-aal baa meesha ku jirta markii la yidhi yusabaxu lahu ilaahay waa loo tasbiixsadaa fiiha masaajida bilguduwi walaasaal kolkii intaa la yidhi su-aal baa meesha soo gashay man yusabix ilahay yaa u tasbiixsadaa dee yusabixuhu rijaal ilahay rag baa u tasbiixsadaa rijaal maxaad moodaysaa ereygan rijaal ah rijaal waa cajiib weeyaan waa ammaanka ammaanta heerkii ugu dambeysay weeyaan rag baa lagu yihi rag rag baa u tasbiixsada sheekhow soo ilaahay ma odhan maqaamulmadxiga in badan baa ilahay ragga soo qaadaaye min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayhi haddaba waa rag baa lagu leeyahay kuwaasi kolka waxaad garanaysaa in dadka badhkooda oo iminka rag iska dhigaya ayna rag ahayn ha dad dad badan oo iminka rag rag iska dhigaya inayna rag ahayn baad dareemaysaa wa minha waxaa kamid ah alixtiraaz iska ilaalin can ilcabas ciyaarta la iska ilaalinayo waxyowga loo xadfo waxaa ka mid a in la iska ilaaliyo dee cabas iyo ciyaarta naxw ana allaha ilaahay beriun beri wuxuu ka yahay min almushrikiina mushrikiinta wa rasuuluhu rasuulkiina beri buu ka yahay haddaba halkaa kitaabkiinu ina allaha buu qorayaaye ana allaha beriun min almushrikiin weeyaan ana allaha ilaahay beriun beri wuxuu ka yahay min almushrikiina mushrikiinta wa rasuuluhu ha mee musnadkii waa beriun maxaa loo xadfay haddii la sheegi lahaa maadaama kelmadda ka horraysa beriunta ka horraysa ay ku tusinayso dee cabas ciyaar ayaa la moodi lahaa kelmad la fahmaya dad ku celcelisuun ka waran haddaad ninka kaalay kaalay kaalay kaalay un kala dhammaan weydo mayna cajiib ahayn kolkaa ciyaar baa la moodi lahaa buu ku leeyahay ومنها الاعتراض عن العبث شيخ وحفي عنا إنه هلكا ظاهرا راعيه قيدك ظاهرا ومنها الاحتراز عن العبث ظاهرا كلمة دا إنه ظاهرا راعيه ويا كلها عيار أيو إسكا إلالينا يا حقي عيارتنا حقي دعيسا وافي ظاهرون وافي ظاهرون إسكا ميدين راعينا في ظاهر وافي ظاهر ويا شيخو لكن haddii aad sheegto dee marley ciyaar ma noqonayo maan musnadku shay loo baahnaa muuna ahayn haddaad sheegtid ma ciyaar buu noqonaya laakiin xagga daahir ahaan dee qariinadii daahirkeega kolkaad qaadato ayaa sida daahirkaa kusoo yar degdegaya ninka muxaadarka ka celcelinaya laakiin kolkaad eegto inuu musnad yahay dee marley waaba loo baahnaaye waa loo baahnaa أي ورسوله رسول كيس بريء منهم بريء كيها أيضا فلو ذكر هذا المحذوف دي لشيق لها لكان ذكره ذكر كيس نقول لها عبطا في ظاهر ولعدم الحاجة إليه طاهبا لوك من بل لا ما بباهن كلية ومنها ضيق المقام حدو مقام في عليل يمك ورن وإلا حد فدي عن ذكره حسكي سيبك عليل يمي شيق ديسي وكقول الشاعر قبياق هذا الكيس نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف نحن أن نقبوك يري بما عندنا وحاكت يديال وأنت أديقنا بما عندك وحاجت هذا يالون بضرال راض رالي كطاي والرأي رأينا مختلف وكل دوية أنا وحن أنا وحن هاي سنان رالي كنا هاي أدنى واحد هاي جديد بضرالي كطاي لكن ركتين إنه كل فوق تايبو كيري هذا وحن وجدنا وأنت بما عندك سو أنت داسي مسند إليه معها من مسند كيجي سو راض معها راض كاسي وحكو تسي راض كله أوكي نحن بما عندنا كل كينو نرامي نحن ذا مسند مسند كيجي نحن هو مسند إليه نحن بما عندنا راضون انا قال بانون راضون دي والي حذفي ما راضون دي لو حذفي هي كان دنبا كتسيه سادرتيد والي اسكي حذفيا ضيق المقام ويان قرينا ما شوي تعالى او غبيغا ايا دي اندكيني كريم راضون دا اي نحن انغو بما عندنا وحاجتي اكثر يديان راضون رالي بانو كنا فحذف ولا حذف هذا لضيق المقام ولدلاله ولدلاله القرينه قرينه نو كتسيه مقام كنا وعجوري اسكدر ومنها وحكبيدا اتباع الاستعمال اتباع الاستعمال وحل يلابا جرا اتباع الاستعمال كاسا اسنا كميدا محا كميدا اتباع الاستعمال كا وحا كميدا اتباع الاستعمال كا كان لولا انتم لكنا مؤمنين لولا انتم اذنكو لكنا وحن نقول لهين مؤمنين كوا مؤمنين هذا ما استعمال لولا ذا لولا ذا وحل اوغي حين خبر كيغا محذوف لغا دغو محمد ابن مالكنا واجب بو بكا وبعد لولا سماهين وحولن جيري waa waajib buu qabaa maxamed ibn malik inkastay lowlaadu saddex qaybood ka kooban tahay waa saddex qaybood lowlaadu qaar waa la sheegi karaa khabarkooga qaarna lama sheegi karo kolkaa lowlaa antum lakunna mu'miniin lowlaa antum mawjuuduun mawjuuduun baa la iska xadfay mawjuuduun kelmadda waa la xadfay wujuubaana loo xadfay khabarkaa waa itbaacu listicmaal oo dee qur'aankay kusoo aroortay iyadoo noocaasa carabna noocaan baa lagaga soo gaadhay sidii un ha loo raacaa haddaba lowlaa antum lakunna mu'miniin ay lowlaa antum mawjuuduun haddaydaan idinku mawjuuduun ahayn aydaan jirin lakunaa mu'miniin baanu noqon lahayn wanaxwu fa sabrun jamiilun fa sabrun jamiil sabri sabrun jamiil sabirkaygu waa sabri jamiila oo aad iyo aad jamiil qurux badan buu ku leeyahay ay ajmal sow ma odhanin ajmal sii qurux badan afcalu tafdiilka jamiilkii buu afcalu tafdiil ka dhigay fa sabrun jamiilun fa sabri sabrun jamiil kaasina waa itibaacu listicmaal weeyaan almabxath athaani mabxathka haanigiihi في تعريف المسند أو تنكيره ومسند كل معرفين أيه أما لا نكرين يويا يعرف ولا معرفية المسند مسند كولا معرفية لإفادة السامع سامع إن لو فائدية لا معرفية حكما حكم إن لو فائدية على أمر أمر له حكم أيه أمر كو معلوم لقرن أيه عنده أكتيسة بأمر أمر بالله حكم أيه أمر كان طبعا ومسند آخر كله مثله أمر آخر كله مثله يسوى كلا ذي إحدى طرق تعريف تعريفك دروغديسي ميد كميدا ايانا لوغو تعريفينيا نحو هذا كان الخطيب والخطيب كي مدونيسه هذا الخطيب واخين خطيبكي بو كليه هذا الخطيب كم ويا خطيبكي ما garanaysa ninka nooca lagu la hadlo wadaaka kaasi naqib al-ashraf ashrafta odaygoogii weeyaan buu kuleeyahay naqib al-ashraf waa ashrafta oo dhan odaygoogii hadaba ma garanaysa sababta loo macrifeeyay waxa weey khatiibka waa taqaani ak khatiibka waa taqaanaa kan la ishaarayana waad arkaysaa laakiin iskuma taqaanid khatiibkii kan ku ag fadhiyay inuu yahay maxaad odhanaysaa hada alkhatiib hada alkhatiib baad odhanaysaa nin baa walaalle walaal baad leedahay tusaale ahaan waad garanaysaa inaad walaal leedahay walaalkaagii aad lahayd ma weligaa indhihi weji indhahaagumayn arag oo wejigiisa ma garanaysid ninkaad walaalaha tihiin walaalkaagii ayaa ilayn dhinac saaxiib kaala ah inaad walaal leedahay waa taqaanaa oo ninaad walaalatiin inuu jiro waad ogtahay waa laguu sheegay ninaad saaxiibtihiinna waa taqaanaa kolkaa nin garanaya walaalkaana inuu saaxiibkaa yahayna garanayaa ku imanayo akhuuka saaxiibuka buu ka odhanaya war akhuuka walaalkaaga aad sheegtaa saaxiibuka waaba saaxiibkaa un kolkaa maxaa ka maqnayd muxuuna garanaynin saaxiibkii iyo walaalkii inay isku mid yihiin ayuuna garanaynin akhuuka saaxiibuka kolka maxaa loo sheegaya nisbadii isku mid ahaanshaha waxa laga yaabaa inaad tidhaahdid maadaamuu khabarku macrifo yahay khabarkiisoo macrifo kamaynaan dhigin oo lama macrifayn khabarku maadaamuu macrifo yahay maxaaba lagaaga warrami waxaad og tahay maa lagu sheegi karaa waxaad og tahay miyaa lagu sheegi karaa horta adiga ninka maxaa loo sheegaa wuxuuna ogeyn soo maaha war uuna hayn sow loogama warramo dee khabarkii baynu macrifo ka dhignay khabarkan macrifada ah waaba macrifo adaaba garanaye maxaa lagaaga sheegi khabarka aad taqaanidood garatide nisbadaad garan la'dahay nisbadii udhaxaysay nisbadii baad garan la'dahay kolkaasaa lagu odhanaya akhuuka saaxibu ama haadaa akhuuka baa lagu odhanaya wadaaka naqiibu lashraaf waliifaadati qasrihi waxaa loo macrifeeyaa maxay in khabarka la qasriyo cala almusnadi ilayhi lagu qasriyo xaqiiqatan xaqiiqa ahaana loo qasriyo khabarkaa la qasrinaya bimacnaa macnaha khabarka musnadun ilayhi gunbaaba iskale qasriga dee horey kitaabkii kale aynu kusoo baranay naxu sacdun zaciim azaciim sow khabarkii maaha sow maynan macrifaynin iminka waa qasri oo sacdun zaciim haddaan idhaahdo sacad uun baaba a maxay baan ku leeyahay hogaamiye kolkaa hogaamiyaha zaciimka ayaan qasrinayaa oo sacadun adduunkaba ma jiro nin kaloo hogaamiya oon sacad ahayn zacaamadu yay ku kooban tahay sacadun waa idaa lam yakun kolkuuna jirin zaciimun zaciim siwaahu ninkaa ka soo hadhay aw iddicaana ma waa iddici iska sheegasho qasrigani xaqiiqa maaha waa sheegasho mubaalagatan waxaad waanaad ku mubaalaqoonaysa ad ku xeel dheeraanaysaa likamaali macnaahu macnihiisa oo dhammaystiran fi lmusnad ilayhi kuma- ku dhammaystiran naxu sacdun ilwadaniyu sacdun baaba wadanay wadaniya kolkaad tidhaa wadaninimadii baad qasrinaysaa soo maahayn ayaad ku qasrisay wadaninimada sacad baad ku qasrisay waayo dee rag kaloo badan oo wadanihi way jiraane waxaad sacad ugu qasrisay sacad bay u gaar tahay wadaninimadan aad ka u badani sacadnimuun bay daacad ka tahay ragga kale way kaga yar tahay kolkaa waa qasri waa idici waa sheegasho rag kaloo wadaniyi way jiraane wuxuu leeyahy ragga kale wadaniinimadoodu xaqiiqa maaha isagaa diidaya sacdun ilwadaniyu ay alkaamilu lwadaniya wadaninimadiisu isagun bay dhammaystiran tahay fayukhraju lkalaamu kalaamka waa la soo saaraya fii suuratin suura ayaa lagu soo saaraya tuuhimu moodsiinaysa ana alwadaniyata wadaniyada lam tuujad inaan laga helin ilaa fiihi sacad mooyaane waa licadami alictidaad ictidaadkii la-aantiisa biwadaniyati hayrihi hayrkii wadaninimadiisa ayaan la ictidaadin oon la tirsanaynin buu ku leeyahay wadalika kaasi idaa kaana almusnadu musnadku markuu yahay weeyaan mucarafan mid la macrifeeyey bilaami ljinsi haddii laamiljinsi lagu macrifeeyo weeyaan wayunakaru lmusnadu musnadka waa la nakireeya oo nakira laga dhigaya licadami lmuujibi ku waajibiyey kolka la waayo litacriifihi macrifayntiisa wax waajibiya macrifayntiisa soo ma jiraan wixii musnadka macrifayntiisa waajibayey marka waajibinayey marka la waayo wadalika kaa musnadka macrifayntiisa waajibiya liqasdi iraadati alcumuum buuba ahaa kow qasdu iraadati alcumuum cumu qasdi iraadati alcahdi baan doonaya cafwan iraadatu alcahdi cahdi iyo waxaad isla sii ogeydeen markaad u qasadsan tahay dee laba nin oo waxaad isla garanaysiin waa lagu macrifayni aw ilxasri xasrigii iminka aynu soo sheegaynay qasrigii iyo xaqiiqdii aynu u kala qaadanayi ma garanaysa iddicaha dee labadaasaa loo macrifaynayay musnadka waxaa loo macrifaynayay iraadatulcahdi iyo xasri labadaa anta amiiru labadaa haddaba marka la waayo macrifada waa laga daynaya anta amiirun adiga amiira maana nakira ka dhigin wahwa wasiirun isaguna waaba wasiir anta amiirun wahwa wasiirun baarlamaankii baa gaar u kacay oo laba nin bay kala saarayaan markay soo kala saareen bay labadii nin oo meel sii fadhiyey u imanayaan labadani nimaygii is og yihiin waxa loo soo kala xukumay anta amiir wahwa wasiir adigaagani amiirkii baanu kuu doorannay isagana wasiirnimaanu u doorannay way si fiican bay u kala saareen waad aragtaa walitibaaci ilmusnadi ilayhi musnadun ilayhiga inuu itibaac ku sameeyo iyo raacid ayaa loo nakireeyaa si tankiiri xagga tankiirka hadduu musnadun ilayhigu nakire yahay dee musnadkana nakiraha laga dhigo naxu tilmiidun waaqifun bilbaab arday baa albaabka hor taagan tilmiidun arday baa waaqifun taagan bilbaabi tilmiidku soo musnadun ilayhiga nakira ma ahayn dee khabarku kama sarrayn karo kama ashrafsanaan karo waayo qaacidaa tilmaantoo odhanaysa kolba ka ashrafka ayaa musnadun ilayhiya haddii khabarka la macrifayn laha isagaa musnadun ilayhi isku bedeli laha iska ilaali walifaadati takhti- takh- eh, takh- eh, takhfiim tafkhiim waxa loo nakireeyo khabarka waxaa kaloo kamid a ifaadatu tafkhiim kolka la weyneynayo nakiradu dee waxaa lama garan karaya soo maaha waa wax aad u weyn oo caqliga iyaga ka baxsan waa hudan lilmuttaqiin huwa kitaabka qur'aankiihi hudan waaba hanuun للمتقين وهنون وين كتابك القرآن كي هنون أدوين وين وهدى للمتقين نكرين تلا نكريي أياك إنسان تفخيمك haddana tafkiimka waxuu sii kaalmaynayaa jiro oo kitaabka qur'aanka iyo hanuunka laftarkiisa ma ahee dee waa hanuuniya waa haadi ismi faacil la magacaabay ahayda ma garanaysaa master min tacbiiri lmaster wa iraadat ismi lfaacil lmubaalaqa liiraadat lmubaalaqa mubaalaqa meesha taalla maxaa lagu mubaalaqoonaya dee tafkiimkii baa lagu mubaalaqoonaya tafkiimkii baa aada loogu mubaalaqoonaya hudan waa hanuun weyn oo lilmutaqiin mutaqiinta uu yahay waliqasdi taxqiir waxa la yaraysanayana waa la nakireeya waxa aada u xun naxu maa khaalidun rajulan yudkar ma khaalidu ninkan khaalidii rajulan nin maaha yudkaru la sheega nin la sheegaba maaha iga daa nin la sheegaba ma maa yaraysanaynin yaraysii baa ku jiro xataa tacbiirkaad ka garanaysaa tacbiirkii ayaad ka garanaysaa almabxath athalis fi taqdiimi lmusnadi aw taakhiirihi musnadka ayaa la taqdiiminayaayo xagga hore la marinaya ama waa la taakhiirinayaayo dib ayaa loo reebaya musnadka kaan yuqadamu waa la taqdiiminaya almusnadu musnadka idaa wujida markii la helo baacisun mid u yeedhaya calaa taqdiimihi taqdiimkiisa wax musnadka taqdiimintiisa u baaqaya haddaad aragto dee xagga hore mari kaan yakuuna caamilan waa inuu caamil noqdo naxu qaama caliyun cali baa istaagay buu ku yidhi iminka maxaa musnadka loo taqdiimiyey musnadulilehigana maxaa loo taakhiiriyey dee musnadkiibaa ayaa la arkay daaci u yeedhaya taqdiimkiisa waana caamilnimada qaamadu mayna caamil ahayn calina muna macmuul ahayn dee caamilka iyo macmuulka xaqoogu waa kala maxay dee waa in caamilka la horreysiiye weeyaan aw amase mima kii waa inuu ahaado musnadku lahu isaga u ahaaday asadaaratu sadaara fi lkalaami kalaamka naxu ayna ariiq warmee ariiqii buu ku yidhi ayna ariiqu mee dariiqii haddaba ayna ariiqu haddaad tidhaahdo mee dariiqii aynadaasi waa musnadkii maxaa loo taqdiimiyey dee sadaaray mudatay weligeed baa awelkay dhacdaa aw idaa uriida bihi marka looga jeedo garadun garad oo min alaghraadi alaatiya ujeedooyinkan soo socdaa minhaa waxaa kamid a ataksiisu taksiis baa kamid a bilmusnadi ilayhi haddii musnadka lagu taksiisinayo musnadun ilayhiga ka waran naxu lilaahi ilaahay unbuu u ahaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigoogu iyo walardi ardadaba mulkiga samaawaadka isagu ilaahay keliya un dee lama gaar aha taksiis weeyaan haddaba taksiis buu faa'idaynaya taqdiimkaasi iminka wa minhaa waxaa ka mid a atanbiihu baraarujin min awali lamri marka horeba laisku baraarujinayo calaa anahu kani khabarun khabar inuu yahay laa nactun inuuna ahayn wax musnadka xagga hore loo mariyo ma taqaanaa waa marka koobaad in la isku sheego musnadkan inuu khabar yahay ee una nacti ahayn waa naxwa dee ninkii naxwada iska saxayay baa garanaya waa ka qowlihii shaacirka qowlkii lahu himamun la'mun tahaali kibaariha wahimmatuhu sugra ajallu min addahri له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر له حليه نكني همم همم بوليه هموين بوليه laa muntaha intiho ayna u ahaan likibaariha kuweega waaweyn muntaha waa master mimiya weeyaan kolkaa kuweega waaweyn meel alla meelay ku intihoodaan ama ay ku joogsadaanba ma jiraan buu ku leeyahay himooyin waaweyn buu leeyahay wahimmatuhu himadiisa asukra ee ugu yarina ajalu min adahri sanadkaba way ka weyn tahay himigiisa ugu yarina sanadkaba tiisa ugu weyn